Nadaafadu waa iimaanka barkiisa waxaana lagama maarmaan ah in bulshadu ay iska fogeeyaan waxyaabaha deegaanka wasakhayn kara sida qashinka si looga fogaado in cudurro dillaacaan sidoo kalena kor loogu qaado bilicda deegaanka iyadoo ay jirto shirkad qashinka qaada iyo goobo magaalada ka baxsan oo loo asteeyay in qashinka magaalada laga qaado lagu gubo ayaa haddana waxaa jira dad qashinka ku shuba hareeraha wadooyinka iyo goobaha loogu talagalay biyo-mareennada ay dhowaan Kismaayo laga hirgeliyay gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa bulshada ku nool Kismaayo ugu baaqay inay nadaafadda ilaaliyaan oo aysan qashinka ku shubin wadooyinka iyo goobaha kale ee aan munaasabka ahayn isagoona intaasi ku daray in ciddii lagu arko iyadoo qashin ku shubaysa wadooyinka magaalada iyo goobaha kale ee aan qashinka loogu talagelin tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaan rabnaa marka reer kismaayoodow waxaa laydinka rabaa shaqo waxaan rabnaa inaan wadooyinka ilaashano lanana shaqeeyo sidii hore u shaqeyn jirteen cidda shaqada wada wadooyinku waa dhaxal dadku wada leeya qofna gaar uma leh dadka soomaaliyed dhan baa wada leh gaar ahaan reer kismaayood waa dadkii hadda ku nafacsanayay waxaa rabaa marka in la ilaaliyo oo waxa weliba aada loo ilaaliyo meelaha biyuhu ama calfartiska biyuhu ka gudbayaan oo buundooyinka ama meelaha drinajka oo biyuhu marayaan qof kasta oo innaga ina ka midihi waa inuu mas-uuliyad gaar ka saaraa waa mas-uuliyad madareed waa wadareed inaynu wada ilaalino waxa la wada leeyahay qof walbana meesha uu kaliya ka ilaaliyo waa joogaan guddoomiyaashii xaafadaha waddooyinkii dhammaaday diriirajadoodii waa laga shaqeeyaa waxaa rabaa qof walba inuu ilaaliyo ciddii iyadu ka xadgudubta waxaan sheegayno waxaa rabaa in ganax ku dhaco oo jeebkaa tabin maxaa oran jir harubkaa tabin baa loo sooma jeebkaa tabaya waa in la ganaaxo laakiin marka hore waxaan filaynaa dadka iyagu dhaganuglaashahooda iyo dowlad dowlad jacaylkooda iyo wadaniyadooda sidaan ku aqaan inaysan wax qashina ku samayn doonin marka mas-uuliyad wadaarasaan waa ilaalino waan idinka mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd runtii oo aad nogala shaqayseen taas taas weeye biyo-mareennada laga hirgeliyey magaalada Kismaayo ayaa qaybo ka mid ah bulshadu waxay ku shubeen qashin waxaana bulshada looga digay in mar dambe wadooyinka iyo biyo-mareennada midna aysan qashin ku shubin